Ciidanka ammaanka gobolka Daadmareer ayaa soo bandhigay kartuumo khamri ah oo ay ku soo qabteen howlgal ay ka sameeyeen magaalada. Laamaha ammaanka gobolka Daadmareer ayaa gacanta ku dhigay kun dhalo oo khamri ah iyo dadkii waday. Taliyaha qaybta booliska gobolka Daadmareer Gaashaanle Dhexe Maxamed Ismaaciil Xirsi ayaa ka warramaya howlgalka ay ku soo qabteen khamrigan badan.
nabadgelyada ilaahayna siiyeba mahad leh mahad labaad waxaa leh ciidankii xalay taaan watay ee khamriga soo qabtay ciidankaasoo xalayto dhulka roob badani ka da'ay iyo dadweynihii noo soo sheegay markii hore markuu xad ka soo tallaabay baa naloo soo sheegay waxa weeye dhiidhi baanu in badan mari weyne laba baabuur baanu hayn oo bileysku leeyahay labadaa baabuur roob baanu socon weyne haddana waxaanu ay noqotay inaanu ku guulaysanno inaanu qabanno khamrigii waxa weeye dadweynaha waxaan leeyahay sida qoladaasi noogu soo sheegtay walaalayaal noo soo sheega waxa xun nooc kastuu yahay kotarabaan hadduu yahay khamri hadduu yahay nooc kaloo ka xun hadduu yahay mid walba ha naloo soo sheego annagu waxaanu ku soconaynaa dhega fudud baanu ku soconaynaa qaar ka mid culammada gobolka daadmareer ayaa ka mahadceliyay ka hortagga maanduuriyaha oo dhib badan ay ku qabaan bulshada waxaan runtii iyagana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ciidanka booliska iyo taliyahooda qaybta oo runtii howl weyn oo aad iyo aad iyo aad markaa qiimo ugu leh deegaanka iyo qarankaba qabtay aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay marka hore taliyaha qaybta iyo ciidankiisa jazaakum allahu khayr howl wanaagsan baa qabateen hawshii a u xil saaraydeen iyo waajibkiinniba ayaa gudateen baan leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin arrin muhiima muqadisa in ma garanaysaa degacmaa la isqabsado oo caynkaasoo kale dee maaragtay markiiba deg deg waayo dee iminka xali baa lasoo qabtay maantana waa laysugu yeedho waa la gubayaa ciidanka gobolka daadmareer ayaa wado dadaallo looga hortegayo sidii gobolka looga saari lahaa maanduuriyaha oo khatar ku ah nabadgelyada bulshada